burburkii dowladii dhexe ee dalka ka dib waxaa gebi ahaanba burburay kaabayaashii wax soo saarka ee dalkeena kuwaasoo ku dhawaad 34 sano aan helin wax dayactir ah deegaanka kudha oo qiyaastii 90 kiiloomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ah deegaan xeebeed qani ku ah dalagyada kala duwan ee beeraha iyo sidoo kaleeto wax soo saarka badda islamarkaana dadka deegaankaasi noloshoodu ay ku tiirsan tahay warshada kaydka kalluunkay kudha waxaa la dhisay sanadkii kii iyadoo kamid ahayd warshado wax soo saar uu ku yaalay deegaanada jubbaland sida warshada kalluunka ee deegaanka kudha warshada hilibka harkaha iyo saamaha warshada galeyda ee kismaayo warshada sonkorta ee mareeri ee gobolka jubbada dhexe kuwaasoo dhammaantood ka qayb qaadanayay wax soo saarka dalka haddaba gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe yuusuf maxamed kooneen ayaa ka warbixiyey taariikhda warshada iyo haddii ay jiraan qorshayaal uga degan dib u dayactirka warshadaasi soddon iyo afar sano wakhti ku dhowbay meeshaa burbursan tahay wax dayactir ama maxaa la yidhaha ii sheego nidaam ay heshayna midna ma jirto kolley rajadeennuna aada waxay ugu weyn tahay hadda inaan dib u hagaajinay insha allahu tacaala hay-adda fow baan maxaa la yidhahdaa codsiyo badan aan u dirsannay iyo bulshadii oo isku tashanaysa oo jecel inay maxaa la yidhahdaa ii sheego wixii ay qaban karaan inay qabtaan sida xooggooda inay macnaha ay geliyaan rajadaasaan qabnaa wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jubbaland barnaamijkaasita wuu la yaalaa iyagaana ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inay shaqadoodii iyo dhulkii ay maxaa la yidhahdaa ii sheego wasaaradda kalluumaysiga ay gacanta ku hayn jirtay inay ay gacanta ku qabato oo ay shaqadaasaytana qabtaan wax badan baanan rajaynaynaa inay aan ka qaban doonno insha allahu tacala haddii ilahay ka raali noqdo